الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة موضوع darsigeenna caawa uu ku saabsan yahay sidii xalay aan ballan qaadnay waxa weeye bayna alqabiilati waalqabaliya muxuu yahay farqiga udhexeeya qabiil iyo qabyaalad yani waa qabiil iyo qabaliya luqada carabiga luqada soomaaligana waxa weeye waa qabiil iyo qabyaalad maxaa farqiga u dhexeeya isku mid baa mise waa kala gedisan yihi mawduucan ku saabsan arrintaas ka hadalkiisu ama caddayntiisu waxaad moodaa inuu muhimmad gooniya u leeyahay bulshada ku hadasho luqadan ku hadlayo allah subxaanau watacaala markuu rasusha soo diro oo rasuulku uu u yimaado bulshadii loo soo diray qodobka ugu horeeya uu kala hadli jiray wuxuu ahaa tawxiidka iyo ilaahay keligii inay caabudaan qodobkaa rasushu waa ka midaysnaayeen isagaana wax walba ay ku bilaabi jireen icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru allah keligii caabuda cid kalood caabudaan oo cibaadada gar u leh ma jirte mabda'a markii laga gudbo oo mabda'a asaasiga ahee rususha oo dhan ka dhexeeyey ah haddana rasuul walba si gooniya wuxuu u daaweyn jiray cudurka khaaska u ah ee bulshada loo diray ay qabto shirkiga iyo tawxiidka markii laga tago microfonka hagaajiya dadku aqaliya markii laga tago shirkiga laga tago shirkiga markii laga tago bulshadaas kolba loo diray rasuulkaasi cudurkay qabto ayuu markaa kadib rasuulku daaweyn jira oo ka hadli jiray laba tusaaleaan soo qaadanaynaa tusaalaha koobaadi waxa weeye nabiyullaahi shucayb caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nabiyullaahi shucayb waxaa loo diray ree madyan ree madyan markii loo diray wuxuu yidhi yaa qawmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruh qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum war ree madyanow ilaahay keligii caabuda cid kaleeto oo cibaado le ma jirte mid cad xujo cad baa xagga rabbigiin idinka timid markuu mabda'a kala hadlay wuxuu ku xijiyey fa awfu lkayla waalmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'a war miisaanka iyo beegga halbeegga iyo miisaanka dhammaystira oo dadka xuquuqdooda ha ka dhimina macnaha wuxuu kala hadlay qodob bulshadaasi si khaasa tawxiidka marka laga yimaado jiro gooni ay bulshadu qabtay oo ahaa dhaqaalaha iyo suuqyada ayay isku dulmin jireen markaasaa waxaa la yidhi qodobkaa ku xijiyo dadka waxaad ku tidhaahdaa halbeega koobada iyo waxa aada wax ku miistaan iyo miisaanka dhammaystira dadkana ha dulmininoo xaqooda ha ka dudsiina waa midi waa midaas maxaa yeelay rususha waxaa loo soo diraa lil islaax wixii jiray ee cudurro ahaa inay daaweeyaan oo bulshada ay fasaadka ka saaraan waxaa misaalka labaad uu yahay nabiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam isaguna qowmkiisiibuu u yimid tawxiidkiibuu u keenay iyo ilaahay keligii in la caabudo saa markuu ka gudbay wuxuu u gudbay qodob kale oo ah cudurkii bulshadaasi ay qabtay ama mujtamacaasi uu qabay inuu kala hadlo marka rabbi subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheegay waluutan id qaala liqowmihi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin inakum lata'tuuna arijaala shahwatan min duuni innisa bal antum qowmun musrifuun nebi luut buu alla diray subxaana watacaala markaasuu qowmkiisi u tago wuxuu ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin war ma midii foosha xumayd baad la imaanaysaan ayadoo wax khalqigoo idinka horreeyay aysan jirin oo maxay tahay innakum lata'tuuna arijaala shahwa raggaad u tegaysaan oo damaaci aada ugu tegaysaan shahwo ahaan iyo doonidi iyo damaaci baad ragga u tegaysaan oo dumar baad raggii ka dhigan raggii baad dumar ka dhiganaysa iyagoo dumarkii idin jooga waxaad tihiin qowm xadgudbahayo buu ku yidhi yacni waxa weeyaan bacda tawxiid nebi luut mujtamacii loo diray waxay ka fasaadsanaa xagga akhlaaqiyan bay u fasaadsanaayeen akhlaaqdii ay ka jiranaayeen iyo fasaadkii akhlaaqi lahaa buu nebi luut kala hadlay markii tawxiidkii uu ka gudbay taasi waxay ina baraysaa sideedaba mujtamac walba cudur gooniya buu leeyahy oo laga yaabo inaynu mujtamacaadka kale la qabin waxaan ula jeedaa innaga mujtamaca soomaalida meeluu joogaba cudurka ugu weyne maanta haystaay wuxuu yahay waa cudurka la yidhaahdo qabyaalada saas daraaddeed in aada loo daaweeyo oo laga hadlo oo yacni mu'tamaraadka lagaga hadlo oo ummaddu meesha isugu imaanayso la baraarujiyo oo runtii uu qeyb weyn ku yeesho tawjuuha tawjiiha iyo irshaadka ummadda la siinayo waa laga maarmaan maxaa yeelay ummaddu jiradeedu waa halka jirada macnaha waxa weeyaan asaaska u ah markii shirki iyo tawxiid iyo laga yimaado cudurka ugu weyne bulshada haya waa cudurka sidii marka da'diga iyo dhaqanka u ahaan jirtay rususha maanta culimada iyo dadka ducaada iyo dadka muslixiinta waxaad moodaa inay muhim tahay in laysku mashquuliyo sidii ummadda looga daaweyn lahaa cudurkaas khatarta ah ee dilaaga ah ayib saa markaan intaa kaga gudubno farqi baa u dhaxeeya qabyaaladda iyo qabiilka inaan kala caddeeyaan doonaya oo la kala fahmo maxaa yeelay qabiilkuna waa shay ilaahay jideeyey oo jira inuu jirana loo baahan yahay qabyaaladuna waa shay ilaahay subxaana watacaala diiday oo la nacabiyey labadaasaa marka dadka in badan iskaga khaldama qabiilka waxaa la yidhaahdaa marka la qeexayo waa koox ama majmuuco bini aadanka ka mid a oo hal asal isugu yimaado asal uu mideeyo hal abtir bay isugu yimaadaan yacni waxa weeye majmuuca oo bashar ah oo hal asal isugu yimaado abtir wada leh ayaa qabiil la yidhahda sidaasi markuu yahay wuxuu noqonayaa nasab iyo abtir laga maarmaanu noqonaya waa daruuri marka allah baa subxaana wa tacaala bini aadamka markuu abuuro aadam uu yimid oo ilmihiisii ugu horreeya dhasheen oo xaaweynta laga abuuray ay bini aadamku tarmay qoysas buu noqday carruurtii aadam dhalay baa qoysas noqday iyagii baa sii tarmay oo waxay noqdeen yani jilibyo iyay sii noqdeen waxay sii noqdeen qabaa'il shucuub bay sii noqdeen rabbi subxaana wa tacaala marka silsilad nasabku sidiisaba uu ku talagalay inuu jiro wey jiritaankiisa waa loo baahanya jiritaankiisa waxaa loogu baahanya intaasoo masalxaa ku xidhan rabbi subxaana wa tacala qur-aanku inoogu tilmaamay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu wardadow waxaanu idinka abuurnay lab iyo dhadig waa xawaa iyo aadam kadibna nin walba lab iyo dhadig baa dhalay hooyo iyo aabbaa dhalay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il waxaan idinka yeelay qaramo iyo qabaa'il shacabku waa ka guda wen yahay qabiilka shacabku waa intaasoo qabiilo isu tegey qabaa-ishuna waa ka hoosaysaa qaranka ka weyn shucuub waa qaran qaran iyo qabaa'il baan idinka dhignay bu rabbi ihi subxana watacala maxaa laydinka dhigay oo qabaa'il laydinka dhigayo in isku nasab ah iyo in isku nasab ah iyo in isku abtir ah maxaa laydinka dhigay litacaarafuu bu alla yihi subxana watacaala inaad isku barataan inaad isgarataan oo la yidhaahdo hebelkii ina hebel ahaa ee ree hebel ahaa ee ree hebel kasii ahaa wey saasaa loogu talagala oo maxaa ku jira in laysgarto oo inaad ree hebel tahay la garto in abtirkaagu uu jiro oo uu yacni halkaa maro maxaa ku xidhan waxaa ku xidhan masaarix badan baa ku xidhan inuu abtirku jiro qabiilkuna jiro masaarix badan baa ku xidhan bal hadduusan jirin bini aadamku maba jiraya masaalixda ku xidhan waxaa ka mid oo shareecadu ay sheegtay masalan silatu lqaraaba qaraabada iyo dadka xigaalkaaga ah xidhiidhintooda iyo inaad wax tarto waxay ka dhalanaysaa nasabka iyo jiritaanka qabiilkaay ka dhalanaysa haddii aynan jirin yaa qaraabo ku ah yaase xigaal ku ah yaase shisheeyaa ma kala taqaanin saas way macna mar hadduusan jirin abtir rasmiya oo la xifdisan yahay macnaheedu waxay noqonaysaa qaraabo kuu sokayso xidhii aada xidhiidhinayso oo dadka intooda kale kaaga xaqle ma jiraan qaraabo xidhiidhinta nusuusta ku soo arooraysaay waxay qasbaysaa ruuxu inuu barto yaa qaraabo u ah yaa xigaal u ah yay wada dhasheen calashaani si uu u xidhiidhiyo saas daraaddeed baa nabigeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid axmed iyo abu daawuud iyo xaakim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra waa xadiis saxiix nabigeena wuxu yihi sal lla lay wasalam tacallamuu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxaamakum faina silata araxmi maxabatun fi lahli masraatun fi lmaali mansa'atun fi lasar buu nabi uri sal ly slam nasabkiina waxaad ka barataan wax aad qaraabadiina ku xidhiidhisaan nasabkaaga abtirkaaga waa inaad ka barato qiyaasta aad ku xidhiidhinayso dadka aada isxigtaan nebigu waa amray salawatu rabbi waslamu caleyh waa laazim ruuxu inuu garanayo maxaa yeelay dadku waa yani waxa weye xaqa ay kugu leeyihiin waa kuu kala xaqnimo badan yihin say u kala sokeeyaan bay u kala xaqnimo badan yihin wuxuu nebigu uri sal alay wasalam qaraabada xidhiidhinteedu waa maxabatun fi lahli dadka dhexdiisa jacayl bay keentaa ehelkii iyo dadkaad wada dhalateen jacayl midda labaad waa masraatun fi lmaal xoolaha kuugu badanay midda saddexaad waa mansa'atun fi lasar oo cimri cimrigaa lagugu dheeraynayo saddexdaa faa'iida buu ilahay jacayl iyo kalgacayl dadkii ay isu hayaan oo isxidhiidhinayaan midda labaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu abaalgudayaa xoolahaagiioo kuu bata maadaama qaraabadaadii aada xidhiidhinayso ta saddexaad cimrigaagiioo ilaahay kuu dheeraya subxana wa tacaala oo cimriga waxaa jira qaar aan la bedelin oo sida looxul maxfuudka uu ugu qoran yahay aan waxba ka bedelmayn qaarna waxaa lagu xidhaa meel hoosay ku qoran yihiin soko oo waxaa la yidhaahdaa hadduu sababkaad la yimaado ha loo kordhiyo hadduu sababkaa la yimaado ha la siyaadiyo hadduu sababkaa la yimaadona waxa laga dhimo marka waxay ku xidhan tahay adiga iyo sidii aad ula timaado sababkii lagu xidhay qaraabada xidhiidhinteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha keena in addoonka cimrigiisa loo siyaadiyo oo wakti dheeraada la siiyo macna yacni waxa weeyaan wixii ilahay agtiisa ka qornaa isbedeli maayo laakiin malaa'igta agtooda iyo suxuf kaleetiyo wixii ku qornaa ayaa macnaha waxa weya cimrigiisi la siyaadinaya cimrigana way siyaadin xadiisku marka wuxuu leeyahay oo nabiguina baraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh barta nasabkiina dhalashadiina barta abtirkiina barta buu nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh yani waa arrin loo baahan yahay arrin loo baahan yahay wey maxaa yeelay ruuxan qaraabadaada ee xigaalkaaga eed isxigtaan wixii aada siisood ku sadaqaysato nabigu wuxuu yhi sal lla alay wasalam silatun wa sadaqa buu rasulku uhi sal lla alay wasalam laba ajir baad ku helaysa qaraabo xidhiidhin actifkeedna waad ka heli sadaqada actifkii laga heli jirana waad ka heli taasi maxay ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa inay dhalashadu jirto qabiil ku jiro nasab ku jiro xidhiidhka noocaasi iyo abtirku inuu jiray ku imaan karta qaacido dhan oo shareecadu dejisay bal rasuulkeenu wuxu lay sal lay waslam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim nin qaraaba goys ilahay jannadiisa ma galo subxana watacala qaraabadiisii nin gooyey jannada ilahay geli maayo saasuu nabigu nol salawatu rabbi waslamu aleyh saas weyaan marka xadiiska saxiixa nabigu uri sal lay wasalam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray raximka qaraabanimada iyo dadka dhalashadooda isku xidhan yihiin markuu alla abuuray magac wuxuu uga jeexay magiciisa allah waa alraxmaan sooma alraxiim raxim baa lagu magacaabo magaca ilaahay baa magac looga jeexay markaasa intay istaagtay bay rabbi subxaana wa tacaala la hadashay raximkii rabbi bay u dacwootay rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala soo raalli kuma tihid ciddii ku geysa inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo haabay tir waa raximkii wey marka ciddii goysa cigaalkiisa iyo qaraabadiisa ilaahay subxana watacala agtiisa waa ka go-ay naxariistiisana waa ka go-ay ciddii xidhiidhisana ilaahay naxariistiisa waa la xidhiidhaa ilaahay subxaana watacala khayrkiisau ku xidhiidhinayo saasaa xadiiska nabigeena ku cad salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka yacni in laysbarto oo ruuxu xigaalkiisa iyo qaraabadiisa barto waxaa ku xidhan xugum ah qaraabadii inaad xidhiidhiso ajirna ilahay agtiisa aad kaga hesho iyo siyaado iyo ilahay agti inaad jannadiisa ku hesho taasi waa mid in lays ogaado oo qabiilku jiro waxyaalaha ka dhanlaya waxaa ka mid a atawaarus isdhaxalka isdhaxalka dhaxalku wuxuu ku imaanayaa nasabka iyo abtirka iyo jiritaankanuu ku imaanaya dhaxalku ku imaanaya waa ka rabbi subxaana watacala qur-aanka ku yidhi wa ulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah dadku kolba say isu xigaan bay dhaxalka isaga xigaan ninba ninkuu ninkan ka xigo dhaxalka waa ka mudan yahy rasuulkuna wuxu uhi sal alay waslam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar buu nabri sal lay slm dadka wax loo qoondeeyoo shareecadu wax u qoondaysay oo qiyaas go-an loo gooyey waxooda siiyaba marka hore nabigu sal lay slam wixii soo hadhana ninka ugu xiga ruuxa ugu xiga meydka oo lab ah ayaa iskale buu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka dhaxalkii waxaa lagu qaybiyey oo lagu qaybinay markuu ruuxu dhinto xooluhu ka tegey waxa weeya waa dhalasho iyo abtir baa lagu qaybinay yacni sabab dhowr sabab buu ku yimaadaa mid waa dhalashada waa midda ugu badan waa midda ugu badan oo xaggii aabihii iyo awowgii iyo yani waxa weye yani waxa weye hooyadii iyo midna waxay ku timaadaa sabab oo guur bay ku timaadaa oo xaaskiibaa xagga ka yimaada midna waxay ku timaadaa sabab bay ku timaadaayo dadkii aada xoraysay iyo addoommada aad xoraysay iyo waxyaala noocaas oo kaleetay ku timaada iyadun laakiin midda ugu asaasisan asbaabta dhaxalka keentaay waa dhalashada haddaynan jirin sooma dhacayso ruuxii in la waayo cid dhaxalkiisiiba iska leh oo yaa dhaxlay waa idinka arka hadda masalan wadamada reer galbeedka oo kale marka hadda la joogo waxaad arkaysaa ruux dhintay oo lagu leeyahay ey baa dhaxlay sooma ey baa dhaxlay oo bini aadan iyo ey goormo isku abtir noqday ya ruuxu wax uga sokeeyaba ey la waayey soo ruux wuxuu u dhamaatay ma xigaalkiisiiba wuxuu noqday ey buu noqday bini aadamku halkaasu gaari haddii ayna jiritaankan qabiilku uusan jirin oo nasabku uusan jirin marka dambe waxaa noqonaysaa inuu yani bini aadamkii iyo xayawaanaadkii iyo xoolihii iyo makhluuqaadkii kale iyo bini aadamku inayba u sinaadaan ruuxa bal yani waxa way xoolihii baaba xigaba bini aadamka kaase dariskiisa ahee la nool ee meesha la joogay bini aadamka isla yihiin waxaa lagu leeyahy ey baa kaa xiga saasaa la leeyahy marka inuu jiro qabiilka iyo nasabku jiro dhaxalkiibaa ku salaysan waxaa ku salaysan nasabka iyo qabiilka jiritaankiisa waxaa ku salaysan waxa la yidhaahdo mas'alada guurka guurkaa ku salaysan yaad guursan kartaa yaad geydaa yaadan guursan karaynin yaa maxram kuu ah yaan maxram ku ahayn abtir iyo waxay aadaysaa qabiil bay aadaysaa saas yacni dadkii waa inuu jiro kuwo guurkooda kuu banaan yahay iyo kuwo aan guurkooda kuu banaanayn say ku imaanaysaa inteeda badan waxay ku imaanaysaa nasab iyo abtir buu ku imaanaysa xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum ila aakhiri alaaya dumarkaasaa laydinka xaaraamay waa walaashaa waa hooyada waa gabadhaada yani waxa waa habaryarta waa eedada dadkana lagaa xaraamay maxaa lagaaga xaraamaya calashaani saad ku garanaysaa tii lagaa xaraamay tii lagu xalaalay waa inuu jiro yani xidid la raaco waa inuu jiro yani waxa weyaan waa inuu jiro xadhig la raaco oo abtir ah oo la garto in ruux walba intuu kuu jiro midaad guursan karto iyo midaadan guursan karaynin dhalasho iyo nasun baa lagu garan karta bulshadu hadday isku dhex yaacdo oo nasabku lumo waxaa imaanaysa marka dambe inuu ninku hooyadii guursado sooma waxaa imaanaysa inuu guursado walaashii guursado habaryartii inuu guursado masaladaas oo khatar leh khatar leh oo rabbi subxaana wa tacaala sharaa'icdoo dhan uu ku xaraamay baraa ibni caazibna abaan u malaynaya wuxuu yidhi adeerkay baa isoo maray buu isagoo calan wata calan ciidan lagu wataa markaasaa idhi buuhi xaggeed u socotaa wuxuu ihi nebi maxamed baa isoo dirayo aniga ciidankan aan wato waxaan u soconnaa buuhi nin maxramkiisa guursaday ayaa la ii soo diray oo soo dilla yidhi buui waa ciidan dhanoo calan babanayu wata nin ama eedadii guursaday ama hareertii guursaday baa loo soo diro yidhi qoorta usoo dheereeya soo dila la sharaa'icdii ilaahay soo dejiyo o dhan tawreed iyo injiil iyo qur'aanka iyo kulli way ku xusan tahay dad aan aadan guursan karayn inay jiraan oo guurkooda uusan ku banaanayn marka iyadana waxay ku imaanaysaa qabiil iyo nasab iyo dhalasho inay jirto un baa lagu garan karaa masaalixda ka dhalanaysa bay ka mid tahay inuu qabiilku jiro in loo baahanya waa loo baahanya qabiilku inuu jiro waxaa ka mid a masalan tacaawunkaas yacni wuxuu noqon karaa qabiilku yacni hay-ad ama jamciyad layskugu kaashado oo wixii dhibaatooyine afraadda soo gaadha las laysku caawiyo masalan shareecadu waxay tidhi haddii nin ka mida qabiilka uu ruux dilo gasna uu u dilo diyuu bixinayaa mag buu bixinaya ruux buu dilay ruuxaasi ama waa muslim ama waa gaal ballan lagula jiro qabiilkii nin ka tirsan baa dilay gaf buuna u dilaye ka ka kas musan u dilina ka ma' buu u dilay ruuxii waxaa laga qaadayaa oo bixinayaa mag buu bixinaya laakiin magtii ma isagaa bixinaya maya rasuulkeenu wuxu uri sal lla alay slam qaraabadiisaa bixinaysa qaraabadiisaa bixinaysa caaqilaa la yidhahda caaqilada ayaa bixinayso waa dadka la dhashay yani waxa wey sida magta laysula baxey da soomaalidu la yaqaano oo kaleeto yani dadkaas maadaama waxan wuxuu u qastay uusan ahayn oo kama uga dhacay oo kama iyo gafku cid walba waa ka dhaca qasad ugama dhicin waa in la caawiyo oo dadkay wada dhasheen iyo ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo la yidhaahdo magtan bixinteeda waa in layska kaashado waxay noqon kartaa marka qaab laysu kaashado oo ruuxii dhibaata soo gaadho sidii dhibaatada looga fududayn lahaa ama dhibka loogala qayb qaadan lahaa ayaa macnaha ku salaysan sida shareecadu ay jiday waxaa ka mid a masalan yacni marmarka qaarkood wuxuu noqon karaa qabiilka mid loo adeegsado khayrka loo adeegsado oo jiritaankan qabiilka iyo dadkan qabiil ahaanta isugu xidhan isku xidhnaantaa lafteeda awooddaa jirta dhanka khayrka haddii loo wajaho wax weyn bay keeni kartaa masalan waktigii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiinuu yimid magaalada madiine markuu nabigu yidhi sal alay wasalam laba qoys ayaa u xoog badnaa markii yahuudda laga reebo niman la odhan jiray ree aws iyo khasraj labadaa qabiil oo isku aabba ah asalkooda way wada dhasheen laakiin laba qabiil oo haddana dagaal daba dheer oo muddo socday uu ka dhexeeyey bu ah ilaa waktigaa nabigeenu imaanayo wax yar ka hor yacni way isku baabiceen odayaashoodii iyo ugaasyadii iyo salaadiintiiba iska laayeen labadaa reer ee marka magaalada wada degan nebigu waktigii u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muusan tirtirin muusan dhihin maadaama aada islaamkii qaadateen oo diintii aada qaadateen aws wax la yidhaahdana ma jirta iyo ugaaskoodu ugaaskii khasrajo waa lagu casiyey muslimiintaad ka tirsan tahay ma dhihin nebigu sal alay slam labada nin baa ugaasiye u ahaa sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu mucaad labadaa nin baa ugaasiye u ahaa labadoodiiba sidiibuu u daayay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa waxaa loo ajiheeyey qabiilkii oo sidiisii u dhisan oo yacni waxa weeyaan abtirkii jiro oo suldaankoodii iyo ugaaskoodii leh unbaa waxaa loo jiheeyey dhanka khayrka loo jeediyey ilaa heer waxay gaadheen marka khayrka ay ku tartamaan oo qola markay wax qabato oy lib soo hoyeyso qolada kale ay yidhahdaan annaguna waa inaan iyadoo kale soo hoyino yani waxaad garanaysaan xadiiskii saxiix bukhaari kusoo arooray labada reer mid ka mid a ayaa waxay soo dileen ninkii la odhan jiray kacab ibnu ashraf ee yahuudiga ah ee nebiga caayi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh dhibka badnaa ee gabyi jiray nebigu gabaya ku caayi jiray ninkiibaa waxaa soo dileen labada reer mid ka mida reerkii kalea nebiga u yimi sal alay slam waxay yidhahdeen nebi allow annagana waxaan rabnaa oday sidaa kacab ibnu ashraf oo kale isaguna ugaasa hooyey la yaqaano yahuudiya inaad noo dirto un anaguna soo dillo calashaani reerkan inuu naga horreeyo ma rabno magacaa inay la tagaan iyo libtaa ma rabno waxaan rabnaa annaguna mid aanu lib ku qaadanno toodoo kale ah nabigu sal alay waslam saa filaya wuxuu u diray salaam ibnu abi xuqayq nin dhihi jiray ayuu u diray kiiba iyaguna soo dilay xataa waxay ahaayeen goobaha dagaalada qaarkood markii la mari waayo waa la qaybin jiro waxaa la jiray reerkiila idinkuna halkaa furintaa ka gala dagaalka idinkuna furintaa ka gala reerkii dee meeshiisa laga soo dhaco isaga soma waa la tartamaya marka ceeb baa la iska riixaya reer hebel baa macnaha yani waxa weeyaan yani wixii shalayto sharka iyo xumaanta xaggeeda u jeeday baa maanta khayrka xaggiisa loo jeeday laakiin dhismihii weli waa jiraan dhismihii weli waa jiraan marka dhismahan qabiilka waxaa loo adeegsan karaa dhanka khayrkaa loo adeegsan karaa jiritaankiisa marka sharcan waa loo baahanya sharcan shareecadu waa u baahan tahay shareecadu way taqriirisay waana sugtay mujtamaca bashariguna waa u baahan yahay wax qabiil la yidhaahdiyo abtir inuu jiro fi isaga oo takwiinkan cashaa'iriga ahee reerka ah inuusan dhammaanin baa la doonaya si kastoo magaalo loo galo si kastoo loo horumaro si kastoy nolosha horumar u qaadato waa inuu weli jiro abtirkuna xifdisan yahay yani waxa weye takwiinkan iyo dhismahan qabiilkuna inuu jiraa la doonaya waa asaas saas way macnaha saas daraaddeed baa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh buu aad wuxuu uga digay sideedaba duridda iyo wax ka sheegidda nasabka rasuulka sal alay aslam waa ka digay oo wuxuu nabigu kamid a xadiiskiisa kamid a xadiiskii abu malik bin ashcari ee muslim uu soo saaray arbacun fii ummati buu nabigu sal alay wasalam min amri ljaahiliya laa yatrukuunahunna afar arrimaha ummad afar arrimood arrimihii jaahiliyada ayay ka mid yihiin ummadayduna ka tegi mayso buu nabigu sal alay slam islaamka ka hor gaaladii ahaa dhaqamada laga soo gaaray bay ka mid tahay dhaqamadaana dayn maayaan buui ummadaydu nabigu saasuu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh yani waa dhaqan xun haddana la iska kari maayo waxaa ka mid ah alfakru fi laxsaab walطacnu fi lansaab walistisqaau biاnnujuum wاnniyaaxa buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh yacni inuu ruuxu sharafkii reerkooda ku faano waa mid talabaad waxa weeye nasabka duridiisa in nasabka la duro oo qaar la yidhahdo waa nasab dhiman oo qaar la yidhahdo waa gun oo nasabka wax laga sheego iyaduna waa ta labaad ta saddexaadi waxa weeye waa in xidigaha roob lagu dalbo oo loo arko xidiguhu inay roobka keenaan ama lagaba codsadaba inay roob keenaan ta afraadi waxa weeyaan waa baroorta maydku markuu dhinto loo barooranayo afartaasi oo arrimo jaahiliyadii kasoo jeeda ah ummadaydu dayn maysa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh macnaheedu waxa weeyaan nasabka duridiisu nabigu waa nahiyey waana reebay salawatu rabbi waslamu aleyh bal waxaa ka sugan inuu yidhi ruuxa nasabkiisa ha loo nabadgeliyo ruuxa nasabku sheegto waa in loo nabadgeliyo saas way macnaha waxaa kaloo ka mid a qaababka shareecadu ay u ilaalisay masalan shareecadu xad bay ka dejisay zinada zinaday la dagaalamtay oo xad bay ka dejisay oo xad aada u adag baa laga dejiyey ruuxii zinaysta hadduu guur u horreeyeyna in dhagax lagu dilo hadduusan guur u horreyninna in boqol jeedal lagu dhufto maxaa saa loogu samaynayaa waxaa loo samaynayaa xifaadan cala annasli wa mancan liikhtilaati alansaab nasliga iyo taranka bini aadamkaa la ilaalinayaa waxaana meesha laga yani waxa wey laga taxadarayaa inaysan isku darmanin ansaabtu inaysan isku darmanin nasabku inuusan isku darmanin oo de haddii haweentii ay nin walba ka dhaxayso oo adiguna maalin aada marto ninna kaaga dambeeyo ku saddexaadna kaaga dambeeyo ilmahan dhashay yaa dhalay ya bini aadamkii hadduu noqdo uun sida xoolaha la isu boodo oo meelaala meeshii la iska halaba tii kaasoo horbaxdaba waa kuu banaan tahay ya soo abtirka dhan lumi maayo abtirka dhan baa lumaya yacni waxa weeyaan lama garanayo naagtan yaa ilmaha ka dhalay lama garan doono ilmahan haddii la garan waaye yaa dhalayna abtir male mar hadduu abtirku lumana bas weeye bulshadaasi waa bulsho daba go-an waa bulsho daba go-an waa bulshooyinka reer galbeedka haddaba dhibaatada haysato way bulshooyinkan reer galbeedka dhibaatooyinka haysato way eeda male oo adeer male oo habaryar male oo ayeeye male oo meel u baxsan male tii dhashay unbuu garanaya tii dhashayna maalintu sideed iyo toban gaadha isugu dambaysa sooma marka waa daba go-an yahay horay iyo gadaalba waa ka daba go-an yahay adiga xagga xagga haddaad aado aabba haddaad aado badweyn baa kaa xig xagga hooye haddaad aado badweyn baa kaa xig dhinacyaha haddaad aado badweyn baa kaa xig khalqi ilaahay baa kugu wareegsan subxana wa tacala laakiin bal ninkan adigu arag dabada go-an ninkan adigu dabada go-an arag meel uu dhaqaati male waxaa laga yaabaa haddaad tidhahdo magacaa waa hebel magaca aabbaha hooyadii buu kuu sheegi soma waxaa laga yaabaa hooyadii inuu kuu sheego hooyadii haddaad magaca saddexaad sheeg tidhahdo ama magaca familka kaga haddaad tidhahdo inuu garan waayo laga yaabo ama mid ergisaa meelaha u ka soo qaado sooma shareecadu marka waxay leedahay sababta keentayna waxa weeye mujtamaca haddii aan zinada laga dhawrin oo faaxishada aan la waardiinin oo bulshadu shahwada markay gudanayso guri la yaqaano iyo laba isqabta iyo meel bulshadu ay og tahay oo ilma ka dhalanayaan oo wixii halkaa ka soo baxa inay hebel uu yahay oo qaab noocaas oo kale haddayna bulshadu u samaysnayn hadda wixii soo baxay waxa weya waa wax warshad jin ay soo saartay warshad jin baa soo saartay yaa soo saaray waxaan meesha yaacay wax soo saara lama yaqaan abtir male mar hadduu abtirku lumo macnaheedu waxa weeyaan bini aadamka nasligiisa iyo tarankiisa iyo jiritaankiisu wuxuu ku salaysan yahay in abtirka la ilaaliyo abtirka in la ilaaliyo abtirka hadduu ilaashan yahayna qabiilkii waa jira intaasi waxaan ula jeedaa macnaha ujeedadan kale ee waxa weeye dad baa laga yaabaa inay u qaataan qabiilka jiritaankiisuba inuu yahay balaayo oo dhan oy markaa kadib bilaabaan inay yidhahdaan qabiilka hala tirtiro qabiilka hala tirtiro maaha qabiilka la tirtiri maayo qabiilka waa jiraya qabiilka shareecadaa jiri ha jiro intaa maslaxaana ku jirta litacaarafu baa lihi tacaarufkana intaa anada sheegaya ka badan baa ka dhalanay markii la gartay inaad in hebel tahay oo ree hebel tahay warku waa cadi soomaalida hadda inta keliyatay u baxsatay waa jiritaankii nasabka iyo qabiilka wa hadda masalan fiiri meeshan yani waxaa jira kambaniyo lacagaha xawila sooma kambani waxaad ku aaminayso iyo cidaad ku aaminayso wiil baa meeshan fadhiya xataa waxaa laga yaabaa inaadan reerkoodii iyo meeluu kasoo jeego garanaynin shirkad heblaan wakiilu ahay buu leeyahay waxaa laga yaaba dhowr kun oo dollar baad u dhiibaysa waxaad leedahay yani waxa wey hebel hebel oo reer hebel ah oo magaaladaa laga helo gaadhsiiya lacagtiisay usoo socoto isagii u tegeysa wax adduunka laga yaqaana miya wa ya litacaarafuu litacaarafuu inay jirto masaalix aada u fara badan baa ku xidhan saas bulshooyinka ay ka baaba'day oo madaniyada iyo xadaaradu ay gaadhsiisay xadaarada khariban ama akhlaaqiyada inta loo baabi'iyey cunsurkaasi uu ka baaba'ay way adag tahay haddii mushkiladan oo kale qabsatay inay saa wada xidhiidhaan sooma way adag tahay marka in uu jiro litacaarafu inay jirto masaalix badan baa ku xidhan taasi waa marka waa qabiilka marka la yidhaha qabiil marka waa iijaabi qabiil waa iijaabiyo faa-iduu leeyahy maslaxa ku xidhan manaafacaad baa ku xidhan intaasoo axkaamoo shareecada ka mida baa lagu xidhay waa inuu marka jiritaankiisa uu sii jiro shareecadu waa ku dadaalaysa bal waa waajibinaysaa inuu sii jiro waxaa garab yaalla laakiin qabyaalad qabyaalad baynu u imaanayna qabyaalad maxaa la yidhahda marka qabiil fahanle qabyaalad maxaa la yidhahdaa qabyaaladdu waxa weeyaan in aad mabda'a isjacaylka iyo isnacaybka iyo fogeynta iyo dhoweynta iyo colaadda iyo yacni inaad ku xidho nasabkii iyo abtirkii inaad ku xidho wixii reerkaaga ah waad u hiilino waad jecesha wixii aan reerkaaga ahayn bimujarad inuusan reerkaaga ahayn baad con kula tahay ilaahumuu dadka ugu fiicnaada maanaa wada dhalalin soo maa col baynu nahay war xaggaynu ku celownay maynaa wada dhalalin ama waad iga fogtay kan aada leedahay waad wada dhalaleed sheegaysana yacni waxa wey wixii hiil iyo hooba waad la garab taaganta hadduu gar daran yahay iyo hadduu gar leeyahay hadduu gar daran yahay haddii uu laga gardaran yahay la garay haddii laga gardaran yahay walaalkaa inaad uhiiliso wayt ama ha kula dhasha ama yuusan kula dhalayn laakiin hadduu gar daran yahay xataa waxa isagaad garab taaganta taasi waa qabyaalad baa la dhaha qabyaalad baa la yidhaahdaayo waa tii jaahiliyada jiri jirta wahal ana ilaa min ghaziyata in hawat hawaytu wa in tarshud haziyatu arshudi bay dhihi jireen anigu reer haziye un baan ahay haziya hadday luntana waan lunsanahay hadday reer haziye hagaagsan yihiinna waan hagaagsanahay iyaga un baan ku gawracnahay hadday reer haziya naar galaanna anna naar ha laygu ogaado hadday janno galaanna jannaan la geli waxay yihiin un baan la ah saas hadday noqoto oo qabiilkiisaa loo isticmaalo markaasu wuxuu isu rogayaa qabyaalad isu rogaya waana middaa midday shareecadu la dagaalantay maxaa yeelay shareecadeennu waxay taqriirisay mabda'a laysku xidhiidhiyo ama laysku gooyo ma aha dhabashii nasab maaha mabda'a laysku xidhiidhiyo ee laysku gooyo shareecadu waxay ku salaysay cala aliimaan waaltaqwa waalcamali asaalix ruuxani ruma mabdi'iisa qalbigiisa waxa ku jira camalkiisa hadalkiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa ayaa ama kaa fogaysa ama kuu soo dhawaysa ama ku jeclaysiisa ama ku necbaysiisa miisaanka aada saaraysay ama ku nacayso ama ku jeclaanayso waa yacni wixii aada ka aragto ama aada ku aragto oo akhlaaq iyo dhaqan iyo caqiida saas daraaddeed midka kula dhashay hadday caqiidadiisu khariban tahay waad nici midka aan kula dhalanin hadduu hagaagsan yahay oo taqwo iyo alla kacabsi leeyahayna isagaa ku xiga saasay shareecadu ku talagashay shareecadu waxay qorshaysay iimaan baa dadka isku kunxidho adiga dadka xadhigga idin dhexeeya waa iimaan allah subxaana wa tacala rumayntiisa ruuxa mu'minka ah ee ilaahay yaqaana ee rabbi ku xidhan ee ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa ku dadaala waajibaadka shareecada guta diinta ilaahay u shaqeeya ninba ninkuu ilaahay uga dhow yahay buu adigana kaaga dhow yahay ninba ninkuu ilaahay uga fog yahayna waa kaaga fogyahay walow kaad wada dhalateen ba ha noqdo taasay shareecadu ku salaysay bedelka inagu markaa aynu meel kale la aadnay qabiilku ha jiro baa la yidhi laakiin in lagu saleeya ma aha nacaybka iyo jacaylka in lagu saleeya ma aha soo dhowaynta ama fogeynta in lagu saleeya ma aha hiil iyo hoo in lagu saleeya ma aha ninka aad col la noqonayso iyo ninka aad la heshiinayso taa in lagu saleeyo dhalasho ma aha rabbi subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu yidhi innamaa waliyukum allahu warasuuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولجينا كإذن حجاء استعشهين استحل لسان والله سبحانه وتعالى والرسول كيس وضدك مؤمنين تعالى إيه صلاة أوزة وصلاة توسية سكدنا بحية kuwaas allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ay isxigaan oo iyaga jecel oo iyaga isu hiliyaan kuwaasaa xisbi ilahay bu rabbi yhi subxana watacala xisbi ilahay kuwa wey aayadda kale rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay laa tajidu qawman yu'minuuna billah yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulahu walaw kanuu aabaa'ahum aw abna'ahum aw ikhwaanahum aw cashiirata ruux iimaan qalbigiisa uu ku jiro ma aada arkaysid mana aada helaysid isagoo jeclaanaya mid allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa khilaafay walow aabbahood ha noqdo walaalkood ha noqdo qaraabadooda ha noqdo allah jidkiisibuu khilaafo wuu gaaloobay soo maaha xadhigeenni maantaasi u ka dhamayso bas bas ayagoo jeclaanaya qoladaa ma arkaysid masaladu marka maaha waan wada dhalanay masaladu wax way isku caqiidan war maxaad ninkan usoo dhawaysanaysaa isku caqiidan war maxaad ninkan u nacday calaa daalika alcaqiidan maaha isku nasabanna waan wada dhalanayna maaha soma haddana isla markaa waxaa laga yaabaa iyadoo taasi ay jirto oo mabda aad wax ku nacayso ama wax ku jeclaanayso uu iimaan yahay ayaa haddana dhinaca kaleeto dadkii xuquuqda kugulaha kugu lahaayo waalidka iyo hadday gaalo noqdaanba xuquuqdii waalidnimadu waa jiraysaa xuquuqdii waalidnimada oo inaad wax tarto oo waxaad heli karto ku biiriso oo taasi waa jiraysaa laakiin mabda'an ah yaa ku xiga yaad isxigtaan yaad isu hiilisaan yaad isjeceshihiin yaad saaxiib tihiin yaad la mabda' tahay markay timaado oo aada garab taagan tahay waxa weeyaan dadka ahlul iimaankaa wey dadka ahlu tawxiidkaa wey dadkaasaan aniga dadkaygia amaa qaraabo gaalaha hadday jiraan oo mabda'a ka baxsan hade ninkaa kula dhashay ee fasaadsan waa inaan fasaadkiisa ku ogtay laakiin fasaadkiisa iyo dulmigiisa waa inaan ku karabsiin masalada shareecadu ay taqriinayso taas dadku nasabkuma kala fiicna laakiin maxaa lagu kala fiican yahay dadku iimaankay walaala ku yihiino inama almu'minuuna ikhwa buu alla yihi subxana wa tacala yacni waxa uun walaalo dhab ah waa dadka ahlul iimaankaa buu rabbi yhi subxana wa tacala kuwaasaa walaalo dhab ah rasuulkeenana salawatu rabbi wasalaamu calayh waa ka ku miisaaliyey mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasad alwaaxid dadka ahlul iimaanka ay allah rumaysan siday isu jecel yihiin isjacaylkooda isxidhiidhintooda isu naxariisashadooda sidii hal jidh oo kale ka dhigay nin jirki hal jidh oo hal nin hal ruuxa uu leeyahay waxaa lagu yaqaanaa meel kamid a hadday xanuunsato inuu kulligii wada xanuunsado hadday fartu ku xanuunto kulligaa waad war xanuunsanaysaa ma seexanaysa sidaasuu nabigu ku misaaliyey salawatu rabbi wasalamu aley say isugu tiirsan yihiin isu jecel yihiin isu xidhiidhinayaan bal iimaanka asaaskiisa waxaa ka mid haddii aad doonayso inaad ruuxa garato iimaankiisu heerkuu gaadhsiisan yahay heerkuu gaadhsiisan yahay waxaad ka fiirisaa sidiisaba masalada jacaylkiisa iyo nacaybkiisu xaggee bay ku xidhiidhsanta rasuulkeena wuxu uri sal lay waslam awsaqu cura aliimaan almuwaalaatu fi llah walmucaadaatu fi llah walxubu fi llah walbugdu fi llahi buu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh iimaanka sidooyinkiisa sidada ama gantooyinkiisa waxaa ugu adag buu nabi uri sal lay yani xadkaha iimaanka ee la qabsado waxaa ugu adag buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh in aad ilaahay dartii wax ku xidhiidhiso alla dartii wax kula colowdo alla dartii wax ku jeclaato alla dartiina wax ku nacdo waxaad jeceshahay ilahay dartii waad jeceshahay alashaan ilaahay buu ka dhow yahay diinta ilahay buu ku toosan yahay akhlaaqdiisaa fiican ilaahay subxaana watacaala raalligelintiisuu ku dadaalaa saas daraaddeed baan u jeclahay saas daraaddeed baan u xidhiidhinayaa saas daraaddeed baan macnaha waxa uga agdhowahay saas daraaddeed baan ugu hiilinayaa hebelna waa necbahay maxaad u nacday waxaan u naca alashaan ilahay buu ka fogay waa nin taariku salaada salaadii gooy waa nin diinta neceb waa nin gaalo ku xidhan waa nin ilaahay aan aqoonin saasaan u nacayaa kana sidanaan ku jeclay haddaad arrinkaa aragto ruux sida aad ku aragto markhaati waxay u tahay iimaankiisa inuu dhabiya miisaanka iimaanka lagu miisaamo haddaad aragto ruux mas'aladaasi ay ka dhacsan tahay oo ka khaldan tahay waxaad ogaanaysaa iimaanku sheeganayo sax ma iimaanku sheeganayo sax ma alashaan isku reer baan nahay sax ma calashaan isku gobol baan ka soo jeednaa sax ma calashaan isku guruub baanu nahay isku xisbi baanu nahay sax ma yani kullu dalika sax ma laakin maxaa saxa calashaani ilaahay buu u dhow yahay addoonkani waa addoon ilahay yaqaano rabbi subxaana watacaala daacadiisu badiyaa saasaan u jeclay yani asaaska aad wax ku jeclaanayso ama wax ku necmaanayso middaa iyadaa iimaankaagu heerkuu qodan yahay bay markhaati u tahay iimaankaagu heerkuu qodan yahay intuu jiro qiyaastiisa ayay macnaha markhaati u tahay sideedabana darku dadku yacni dhalasho laguma kala fadli badnaado dhalasho ma keento inaad dadka ka fadli badanto sababtu waxa weeyaan abtirka haddaad dib u raacdo ood xididka abtirka dib u raacdo kulligeen waxaynu gelaynaa hageen gelaynaa aadam baynu gelaynaa ya ma nin baa aadam intuu garab maro meel kale isaga laga abuuray ya haka rasuulka noo dhahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam ina akramakum cinda allahi atqaakum qabaa'il iyo shucuub baa laydinka dhigay si aad isu barataan ood isu garataan waxaa laga dambaysiiyey ka idinku karaamo badan ee idinku sharaf badan ilaahay agtiisana waa ka idinku cabsi badan soma maxaa loo daba dhigay calashaani inaan la moodin sharafku inuu dhalashada ku jiro yani maaha qabiil baa qabiil ka sharaf badan ama shacab iyo qaran baa qaran ka fadli badan maaha ee macnaha waxa weeye fadli markay noqotiyo waa la kala fiican yahay meel kalaa loo noqono aan dhalashadii iyo nasabkii ahan waxaa loo noqonayaa ruuxa caqiidadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo alla kacabsigiisa loo noqonaya fadligu halkaas ku salaysanya rasuulkeena la weydiiyey sal lay slam man akramu nnaas dadka nebi allow yaa ugu karaamo badan ba la yidhi ugu sharaf badan nebigu wuxu yhi sal lay slam atqaahum dadka ka ugu cabsi badan baa ugu karaamo badan ilahi agti subxana watacala uguna sharaf badan markaasaa waxaa la yidhi saa ulama jeedno su-aasheennadu saas maahayn markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam fa yuusufu nabiy llah ibnu nabiy illah ibnu nabiy illah ibnu khaliil illahi buu nabi uri sal alay slam haddaydan taa u jeedin oo su-aasha dhan kale ula u wadeen oo tidhaahdaan abtir ahaan yaa ugu fiican nabigu wuxu uhi sal alay wasalam abtir waxaa ugu qiimo badan yuusuf nebi yuusuf maxaa yeele isagu waa nebi nebi baa dhalay nebi baa sii dhalay khaliilkii ilaahay baa sii dhalay isagu waa nebiga waa nebi yuusuf aabbihiina waa nebi yacquub awowgiina waa nebi isxaaq awowgiisa labaadna waa khaliiluraxmaan ibraahim hadday noqoto yacni waxa weeya nasab ahaan ninka ugu qiimo badan waa afar nebi ninka kasoo jeeda isaguna nebi saddex nebina kasoo jeeda saasuu nabigu uri sal lay slam markaasaa waxay leedeen taana ulama jeedno taana ulama jeedno su-aashanada markaasuu nabigu sal lay wasalam ma waxaad i weydiineysaan can macaadini alcarabi tas'aluuni ma usuusha carabtaad marka iga wartan wax iga weydiinaysaa haabay yidhahdeen nebigu wuxu yhi sal lay slam oo ugu gaabiyey khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu buu nebigu sal lay slam jaahiliyadii islaamka ka hor kuwoodii ugu akhyaarsanaa baa islaamka markay fahn fahmaanna ugu akhyaarsan buu nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh marka yani ujeedadu waxa wey atqaahum dadka waxaa ilaahay agtiisa ugu qiimo badan atqaahum midka ugu cabsi badan miisaanku kaaway sababta waxa weeye nasab baad ku kala fiicantihin aan loo dhahaynin waxa weeye nasabku sidiisaba shay aad kasbatay maaha bini aadamka waxaa lagu kala fadilaa oy qiimo ku kala yeeshaan waa wax la shaqaysan karo oo ruuxu dadaalkiisa iyo juhdigiisa ku keenay sooma ayib inaad ree hebel ka dhalatay ood abtir noocaasa leedahay ma waxaad adigu dadaalka ah ku keentayba ya seebaad ugu ammaanan tahay marka waxaadan dadaalba ku keenin kan inuu ree hebel ka dhashay oo abtirka noocaasa leeyahay ma isagaa keensaday maya seebaad ugu cay marka wuxuusan keensanin dadka waxaa lagu sharfaa ama lagu sharf dhacaa waa wax la shaqayn karo wa sooma oo ruuxu yani dadaalkii ruuxii ku keenana uu ku magac ku sharfay ruuxii ka seexda oo dadaalkiisa ka seexdana uu ku caayni waa wax la shaqayn karo o la keeni karo wa laakiin ree hebel ilahay baa kaa dhaliyay sharafna ku heli mayso kana ree hebel ilahay baa ka dhaliyay ceeb kuma le waa m ilahi subxana wa tacala tasarufkiisa wa saas daraaddeed ree hebel baa ree hebel ka sharaf badan ama ka qiimo badan ama reer baa gun ah reer reerna waa god reerna waa nasab dhiman reersan reerna waa nasab buux wax la yidhahdo ma jiro wax la yidhahdo ma jiro kulli bini aadamka ilahay baa abuuray subxaana watacaala dhalasho ahaan iyo nasab ahaanna meel bay kasoo wada jeedaan sharaf ma rabtaa akhlaaqdaada iyo mabda'aaga iyo caqiidadaada iyo dadnimadaada iyo taasaad yani ama rag kaga hormari ama dad aad ku gaadhi ama kula mid noqoni laakiin tantaatan kaleeto iyada meesha ka saar iyada meesha ka saar saas way macna marka macaanida noocaasoo kaleeta a waa inaan lagu salaynin qabiil lagu salayn yacni isyasid waa inaysan meesha soo gelin reer baa reer meesha ka fiican waa inaysan soo gelin qabiilkii in laysugu hiiliyo oo laysku gaashaanbuursado waa inaysan meesha soo gelin isagee dartii in dad lagu dulmiyo waa inaysan meesha soo gelin intaasi hadday timaado qabiilkii wuxuu isu rogayaa qabyaaladda isu rogaya qabyaaladaas wey midda shareecadu marka ay la dagaalanto qabiilkii iyo nasabkii iyo abtirkii in laga dhigto shay dadka lagu dulmiyo oo dulmi iyo wuxuu ilaahay uu necab yahay loogu adeego saas dulmi markii loogu adeego qabyaalad buu markaa noqonaya waana markaa markay shareecadu diidan tahay mana haboono markaas maxaa yeelay waxay shareecadu u diiday in qabiy qabiilka laga dhigo mabda laysku fogeeyo ama laysku soo dhaweeyo ama layskula dagaalamo shareecadu waxay u diiday xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah qabiilku mabda meel uu ka bilowdiyo meeluu ku dhammaado le ma aha mabaadi'da bini aadamka ilaahay u jideeyey ee ugu talagalay in ay ku saaxiibaan ama ku kala tagaan oo ku culloobaan waa mabda' la yaqaano oo iska cad meeshaana ka bilowda meeshaana ku dhammaada laakiin qabiil sidiisaba xagee buu ka soo bilowdaa xagee buuse ku dhammaadaa mataqaana garan ha xagee buu ka soo bilowdaa adiga waxa weeyaan yacni nuux markii laga yimaado nuux waktigiisii marka laga soo bilaabo aadam intuu dhalay inna waa isku isku aabba weye inna waa isku aabba weye innana waa isku aabba wey markii laga yimaado oo afrikaan madmadow laysla noqdo afrikaankii madmadow baa sii kala tegi isku qabiil baatiin sooma carabtii markii la yimaado way sii kala baxayaan soomaali markaad dhex timaado yacni waxa weye iyadii baad sii kala tegayso oo waxa weye sii kala dhilmayso markaad ka tagtood hoos u degtoo ree hebel aad tidhahdo ree hebel baa haddana sii kala tegaya laftii hoosaa haddana sii kala tegaysa ilaa marka dambe ay gaadho labada in adeerka inay kala dhaqaaqaan soo saas ma ma mabda' buu noqon karaa marka wax dhilmaayo sidiisaba wa xageebaa inuu xad ah oo xageebaan ku ekaynaa oo ilaa intaa hoos ugama degno weli ma lays yidhi ya may wax isweydiiye maba jiro ya nin baa waxaa la yidhi war naagtaadu waa cidee baa la yidhi naagtaadu waa cidde wuxuu yidhi saan isugu raynaba reer keetaa ma dhihin ya qabiilka waa un waa un la qaatay oo waa lagu dagaal tagay mooye laysmaba weydiininba waa ilaa xadeedaan iyo inaan hoos uga degaynin saas daraaddeed u fiirsa markii qasku dhacayay oo soomaalidu ay macnaha isku xadgudbayso oo dhibaatadu bilaabanaysay magacyo waaweyn baa la weytay sooma ree hebelo weyn iyo ree hebelo weyn iyo ree hebelo weyn magacyo waaweyn baa la weytay ilaahay wuxuu qadari hoos bay u degtay oo reer hebelkii shalaysa isku safkaabaa maanta isku bilaabay hoos bay uga sii degtay oo laftii hoosaa isku bilowday hoos bay uga sii degtay oo laftaa laftii kasii hoysay baa iscuntay somaali mabda' marka ma noqon karo ruux caqli le qancin kara mabtu waa inuu leeyahay xad leeyahayo sidii masalan basashi oo kaleeto wax dhilmahaya mid baa saari waa dhilantay tu kalaa saari waa dhilantay tu kalaa saari marka dambe waxaad u tegi zero eber baad utegi marka dambe sooma qabiilku marka saas waay shareecadu marka waxyaalahay u diidan bay kamid u diidantaa bay ka mid tahayo mabda'a bini aadamku uu isku xidhiirinayo ama isku goynayo waa wax xuduud leh oo dawaabid leh oo cad oo meeshuu ka bilowdayo meel ku dhamaada la yaqaan saas mana walaalayaal marka waxa weeye shareecadeenu waxay diiday habay yaraatee in qabiilka lagu saleeyo mas'alatu tanaasur mas'alatu lmuwaalaa mas'alatu yani muxaabaa in lagu saleeyo mas'alatu lmunaafara in lagu saleeyo shareecadu waa diiday wax jiray buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda islaamka inuu ka bogsiiyey qabyaalada nicmo weyn buu ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala ila wax jiray bay ahayd nabigeena saan idiin sheegayba salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu madiine imaanayay laba reer baa madiine wada deganayo islayn jiray xadiiska caaisha radiallahu canha waxay leedahay wax yar intuusan nabigu soo hijroonin wax yar ka hor ayaa waxaa islaayay labadii qabiil markaasay odayaashii iska laayeen waxay ahayd bay leedahay laynta odayaashii ogaasyada ay iska laayeen gogol dhig ilaahay uu nebigiisa imaanshihiisa usii gogol xaadhahay maxaa yeele odayaasha qaarkood hadday noolaan lahaayeen markuu nebi maxamed madiine yimi way ka hortegi lahayeen sooma salawatu rabbi waslamu caleyh wixii ka hor imaan karay oo dhan ee ugaas iyo suldaannimo sheega lahayay baa horta gamta loogu istaagay eber baa laga dhigay intuusa nabigu soo hijiroonin salawatu rabbi waslamu caleyh meeshii oo xaaxla ah oo aan wax wax kala weynba uusan jirin ayuu nebigu yimi salawatu rabbi waslamu caleyh khalas saasaa lagu raacay waxay leedahay marka caaisha dagaalka ay isku baabi'iyeene wax yar hijrada ka horreeyey wuxuuba ahaaba gogolaxaar ilahay nabigiisa ugu gogolaxaaray salawatu rabbi waslamu caleyh labadii qabiil ee saa ahaayo isku baaba'ay ee eber iska dhigay taariikhda dheer dagaalada taariikhigaa soo dhex mareen si walba inta loo heshiisiyey oo si kasta loo dhexgalay baa xal laga gaari waayo heshiis rasmiyana la dhexdhigi kari waayo nebi maxamed baa yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu bini aadamka ka abbaaray quluubta allah baa subxaana wa tacaala quluubtooda isu keenay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nabigiisa allah baa quluubtooda isu dumay waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum muddada dheer dadkii dagaal ku dhexeeya isnecbaa allah baa quluubtooda isu keenay nebiga waxaa lagu yidhi haddaad waxa dhulka yaallo oo dhan aada bixisood ku laaluushto si aada isugu keento maadan karteen laakiin ilaahay baa iyagoon waxba la siinin oon la laaluushin ayuu quluubtooda rabbi isu keenay subxana wa tacala waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum allahu minhu soma allah subxaanahu wa tacaala nicmuu ka dhigaya xusuustaa laleeyahay nicmadu ilahay idin galay markaad qaysanaydeen ood col isu ahaydeen ood islayn jirteen oo alla intuu idinka saaray quluubtiina isu keeno idin walaaleeyey ansaar iyo nimankii muhaajiriin nimankii la odhan jiray aws iyo khasraj gadaal dambe waxay noqdeen nimanka la baxay magaca ansaar la yidhahdo ayagoo iswataa magaca loo bixiyey aws iyo khasraj labadii qabiil marka walaalay noqdeen wixii oo dhanna waa la duudsiiyey qabiilkii waa la aasay qabyaaladii waa la aasay ma aha aasidii soomaalidu aastay ma aha soomaalida aaskii aase soo faaqatay ma aha tani laakiin aas aan dib dambe loo soo qufaynin buu noqday kaas saasay marka kaga takhalluseenoo qabyaaladii ilaahay wuxuu ku cilaajiyey qur'aanka iyo sunnada nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa lagu daaweeyey soomaali marka yacni waxa weeyaan haddii aynan dhicin walaalayaal qabyaalada in runtii waxa weeyaan meeshii ilaahay uu dhigay aan la dhigin oo aan laiska daynin oo laga tanaasulin laba arrimood ba way nagu dhacaysaa laba arrimood ba way dhacaysaa maqaasida ay shareecadu eegeysayna ka mid tahay marka qabyaalada iska daayo laynaleeya waa midda koobaade horta waxaa ka dhalanaya alhawaanu fi dunya in adduunka lagu dulloobo in adduunka lagu dulloobo qabyaalad baa keenta markhaatigeedu muxuu yahay markhaatigeedu waa xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka waxaa soo saaray tirmidi axmed abu daawuud asheikh alalbani caleh raxmatullahina wuu saxiixiyey nebigu wuxu uhi sal lay waslam xadiidka abu hurayra laga warinayo layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmu jahannama buu nabi sal lay wasalam aw layakunanna ahwana cala allahi min aljucal aladi yudahdi'u lkhur'a bianfi ina allaha adhaba cankum cubiyata aljaahiliya wa fakhraha bilaabaa inama huwa mu'minu taqiyu aw faajirun shaqiyu annaasu kulluhum banu aadam wa aadamu khuliqa min aturaab buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh way dayn buu nabi uri sal alay slam oo way joojini ragga ku faanahaya aabbayaashood iyo awowyadood ku faanahaya way dayn aabbayaashood iyo awowyadoodii dhintay kuwa ku faanahaya kuwa ay ku faanahayaani waa dhuxusha naarta jahanamo buu rasulku uri salawatu rabbi waslamu caleyh hadday dayn waayaan waxay noqon doonaan kuwo ka liita oo ka qiimo daran ilaahay agtiisa bahalkan la yidhahdo xaarwalwaalka jucalka xaarwalwaalka dulshaan ama xaarwalwaal kubakaad dhahdo kaasoo sankiisa ku riixahaya ama afkiisa ku riixaya saxarada soma meel qashina mooye meel kale kuma noolaado soomaalidu waxay yidhahdeen haddii barfuun loo saaro sanka uu dhiman maxaa yeele qarmuunkaasu caaday doolshaanka ama xaarwalwaalkaa saxarada uun ku dhex jira udgoonna aan urin karayninba ilaahay agtiisa way ka liidanayaan buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu aleyh hadday dayn waayaan rasuulkana wuxu uhi salawatu rabbi waslam aleh hadalkuu sii waday alla wuxuu idinka tagsiiyey kiirkii jaahiliyada ilaahay waa idinka qaaday iyo faankii ay awowyadii aabbayaasha isugu faani jireen allah subxaana watacaala taa waa idinka tegsiyo waa idinka qaaday dadku waa laba ruux mu'min oo ilaahay rumaysan oo taqiyo alla ka cabsada iyo faajir ilaahay xadhigiisii gooyey oo ahlu naar ah labadaa uway soma adiga ruuxa maxaad ku miisaamaysaa waxaad ku miisaamaysaa intee buu iimaanka iyo alla kacabsiga u jiraa koox waa kooxdaasoo waa isku xisbi kooxna waa faajiriin oo ilaahay xadhigiisii bay gooyeenoo waa isku xisbiyo maalinta qiyaamadana isku xisbi bay noqonayaan oo naartay wada gelayaan waa un labadaasuu nabigu uri sal lay slam dadku war dadkoo dhan aadam bay ka yimaadeen oo dhammaantiin aadam b aadam baa idin dhalay aadamna caraa laga abuuray buu rasuulku uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas kulligiin aadam baad kasoo jeedaan marka haddaad dayn weydaan qabyaalada rasuulku wuxuu ley sal lay wasalam cayayaanka xun ee liitee urahaya kaasoo kaleeto ilahay agtii waad ka liidanaysa soo hawaan iyo marka dulli ma ah dulliga adduunyadana haysta waxaa ka mid a dadka masala hadda qabyaalada rumaysan meelaha iska shabahaan qabyaalada dadka rumaysan oday kasta ha ahaado mutacalim ha isku sheego mar hadduu qabyaalad rumaysan yahay wax fiicanba iyo isaguba isma arki karaan xaarwalwaal iyo wax udgoon miyays arkaan wax fiican mana maqli karo kumama taliyaba haddaad tidhaahdo war heedhe qabyaalad iyo ree hebel ood hoos u degto waa mabdac jaahili oo liite mid ka fiican ma kuugu bedelaa mid ka fiican marasa islaamnimo iyo qaran qaran mabda u hadal waxaad tidhaahdaa dadkaas oo dhan anay la dhasheen carabta waan wada dhalanay eshiyaanka muslimka waan wada dhalanay yurubiyaanka muslimka waan wada dhalanay xataa yahuud midkii ka soo jeedo reer bani israaiil oo muslima waan wada dhalanay war ufuqaagiyo maskaxdaada ballaadiyo bal kor u toos waxoogaa kor utoos haddaad tidhahdo maya maya buu kuleeya maya maya maya ree hebel iyo ree hebel oo hoose waxaana ma maqli karaba somal yacni waa xaarwalwaalkii udgoonka aan ma arki karin laakiin saxarada qasanay soo ma sheekadiisa haddaan maalintao dhan ku tidhaahdo war heedhe fadho kudirirka intaad iska dayso kaale ilaahay xus oo khayr sheeg oo qur-aan akriso oo wacdi dhegayso oo maya shaqadaa xaarwalwaalka inuu hayo mooya wax kaleeto ku kari maysa sooma macnaha wax wanaag ah sidaan loo tusi karin xaarwalwaalka iyo dolshaanka ayaa dadka qabyaalada rumaysanna aan wanaag looba tusi karin meesha macnaha tashbiihu ka dhacaya taa ta kaleeto hawaanka iyo dulliga uu ku nool yahay mid lamiday ku noolaanayaan hadday bulsho yihiin iyo hadday qabiil yihiin iyo hadday mujtamac yihiin yani waxaa ka dhalanaya isnacay qabyaaladii isnacayd bay keentaa kala tag bay keentaa in la kala tago oo dadkii isjeclaa walaalaha quluubtoodi isu dhimato in la iskhilaafo oo la burburo haddaad iskhilaaftood kala tagtana waxba kuma laabna waxaa ka dhashay inuu dhiigdaaso oo dhiig bilaash lagu daadiyo macno la-aan la daadiyo waxaa ka dhasha dhul dhan oo dhisnaa iyo wadamo dhisnaa inay burburaan waxaa ka dhasha markaa kadib cadow shisheeyaha in lagugu sallido oo dhulkaagii akhiiran uu qaato oo walaalayaal sooma ogidin meesha la yidhaahdo yani waxa weye ondurs ondurs waxaa la yidhaahdaa sbain iyo sbain iyo bortugiis dhulkanay hadda degan yihin muslimiintaan ahaan jiray waa meesha ay culimadu yidhaahdaan yani waxa weye alfirdows lmafquud baa la yidhahda alfirdows lmafquud dhul aada u qiimo badan buu ahaa maxaa muslimiinta looga qaatay mataqaana ma xoog baa lagu muquuniyey maya iyagaa iskhilaafay ha degmo degmo iyo reer reer iyo mid midba meeshuu haysta iyo iyagii baa iskhilaafay kadibna iyagaa intay u kala dhuunteen gaalada bay soo hogaamiyeen mid baa la saaxiibay kii kaluu ku diray kii markii laga takhallusay baa isagina la raacay sbain saasay gacanta uga baxday andulus dhulkii laodhan jiray muslimiinta looga qaatay wakadalika axaadiista nabigeenna waxaa ku cad salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadda islaamku markay islayso oo iyadu birta iska asasho oy eber iska dhigto natiijada xigta inay tahay inuu ilaahay gumaysi ku salido subxana watacala cadow shisheeya in gacanta loo geliyo ya so sansaankeedii maanta soomaalida kama muuqdo ya sansaankeedii sooma muuqdo saas sansaankeedii waa muuqdaa cadow shisheeyaa inuu dhulkii laysku laayey dhiigu ku daatee lagu kala cararay inuu shisheeya qabsanayo waa sunno ilaahay oo waxay ka dhalataa markii la burburo qabyaalad la isu lahay weligeed basaaridda markaa dib u raacdo saas yani natiijo imaanaysa marka kullu dalika waa ihaanadii iyo dulligii nebigu xadiiskeen uu ku xadiiskiisa uu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taas waxaasoo dhan baa ka dhalanaya waxaana yani waxa way kutusaya oo ugu cad masalan tusaalayaasha ugu cad waxaa ka mid a islaamka ka hor carabtu maxay ahayd reebaadiye waxay ahaayeen meelaha ku noolo miisaanka adduunyada iyo golaha adduunyada wax ku qaybsanaysa iyo dhaawilooyinka adduunka waxba mayna ka ahayn soma wax dawlada umayna wax reebaadiyo meelahaasun yani xoola dhaqato oo iyagu isku duldulay ahayn laakiin adduunku markuu xisaabtamaya carab waxa la yidhahda lama aqooni sooma nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay carabta wuxuu dad kaga dhigay diintu kaga dhigay soo saas ma ilaan iyagaa asaas u ahaa ummadda muslimiinta marka labaad waxaad fiirinaysaa saan idin sheegayba wadcigii muslimiinta ondoles ay ku nooleeyeen iyo akhiiran markii dambe meeshay gaadhsiisay qaybsankii ay qaybsameen ama degmooyin ama qabaa'il ay u qaybsameen marka xigta markaas soo dhaafta casrigan hadda aan joogno muslimiinta waxyaalaha gumaysigu kaga faaidaysta waxaa ka mid ahaa in layi ay soo baxeen waxa la yidhahdo qawmiyaat alqawmiyatu alturaniya la yidhi alqawmiyatu alcarabiya alqawmiya alfulaniya alqawmiya alsoomaaliya qawmiyaad baa soo baxay qawmiyaadkaasaa calan ka qaaday ayagiibaa dawladihii ku salaysmeen markii qawmiyaadkii ay samaysmeen waxay keentay muslimiinta inay qaybsamaan qawmiyaadkii xaggay geeyeen ya jaamacatulcarab xaggey carabgiisa ya jaamacatulcarab awey carab xaggey geysa ma jirto saas maxaa yeelay qadiyadan hadda masalan filistiin maalintii ay ahayd qadiyo muslimiintoo dhan ka dhaxaysa oo carab aan gooni aynan ulahayn yahuudi waxa weeyaan hunguriga maanta ku jira kuma jira laakiin qadiyada markii khaanad la geliyey khaanad khaasa markii la geliyey oo ay keentay qabyaaladan iyo waxa la yidhahda qawmiyaadkan iyo nacaraadkan jaahiliga hadda waxa weeyaan maanta yarkaa soo gaadha ilaa maantay halkaa maraysaao macnaha xaaladeedu kasii daraysa mas'aladu marka waxa weeye sideedaba qawmiyad iyo qabyaalad meel ay muslimiinta weligeed waxay u dhinta mooye waxay u tartilamo haysa innaga markaynu nimaadno hadda waxa weeye casrigan dadka la weydiini qabyaaladi maxay dhib leedahay waa un soomaali sooma mise ilaa iyo hadda qaar aan garowsanin baa idinku jira qabyaaladi dhibkay leedahay waxaan umalaynaya kulligeen dersi aynu qaadanay inuu ya waa dersi aan u baanayn wadaad intuu ina soo horfadhiistay in inuu noo akriyo uma baana maxaa yila ruux walba uu la baashiray waa kan meeshan idin keena wey qaxootiga inaga dhigay sooma midkii qaxootiga inaga dhigay ee gaala inoo baahiyey muxuu yahay waa qabyaalad meel kale ha u raadin waa un qabyaalad dhibaataday leedahay ama muslimiinta usoo lahaan jirtay ama ilaa maanta ay ku hayso waa mid aynu faraha ku hayno wey macna walaalayaal marka yani waxa weye taasi waa xagga adduunyada waa kan ninkii jabe yidhi dugsi male qabyaaladu waxay dumisa mooye carwakaasi bal adigu inta qabyaaladii waxay keentay oo manafacaada sheeg maxay keentay soo hoysay wax dhisnaa unbay dumisay qaran dhisnaa bay dumisay dhul dhisnaa bay dumisay ummad dhisnayd oo ladnayd oo dhulkeeda deganayd buu dumisay waxay dumisa mooyaane wax kaloo laga dugsadal manafacaad male waa markii qabyaalad ay noqoto ree hebel iyo ree hebel mas'alada lagu saleeyo oo laysugu xadgudbo markaasi natiijadu saasay noqonaysa aakharaasi marka adduunyadii sidaa baynu dabaxumadan baaba naga muuqato kollay ku dulownayay talow aakhara qabyaaladu waa dhanoo taray ya aakhar wax ma lagu helayaa ilan haddaad adduunyada faraha kaga gubato wa habayso laakin aakhara u raje aad leedahay soo sooma dhan xoogaa waxaad isku sabrisaad leedahay oo bal iska maaragtay raje aad leedahay laakin balaayo waxay dhici markay aakharana ka darto ya adduunkiina sidan ay noqoto lagu duloobay aakharana manaafacaad aad ka heshay iskaba dhaafo ilaahay cadaabkiisa ay ku geyso wax haba yaraatee qabiil kuu taraya aakhare ma jiro wax haba yaraatee aad ka faa'iidaysana ma jiro waxaa alla subxaana watacaala qur-aanka ku yihi faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaa'aluun markii suurka la afuufo oo laysa soo saaro maalinkaa isu nasab sheegasha ma jiro war yaa ree hebele hey maalinkaa dhihi mayso ya war aaway ree hebel maa wax laii taro warkaasi ma jiro falaa ansaaba bayna yawmaidin yatasaaal walaa yatasaaal ismana warsanhayaan wax tar iyo waxqabad maalinkaana nasab ma jiro waa ka rasuulkeenu sal alay waslam xadiidka saxiix muslim kusoo arooray man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu nabig sal alay slam camalkiisu ruuxuu dib rido oo meel xun dhigo nasabkiisii hormarin maayo buu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu camalkaagu naar ku geeyo nasabkaagii intuu yimaado naar koo soo saari maayo ku talakal camalkaaga unbaa meel ku geyn nasabkaagu laakiin wax kasoo qaad mare wuxuu tarina ma jirto ree hebelnimana wax laysugu qaban maayo bal iskaba dhaaf rasuulkeenu wuxu uhi sal alay slam xadiis saxiixa oo tabaraani iyo xaakim iyo bayhaka ay soo saareen min xadiisi cumar nabigu wuxu uhi sal alay slam kullu sababin wa nasabin munqaticun yawma alqiyaamati ila sababii wa nasabii bu sal alay slam nasab kasta iyo sabab kasta maalinta qiyaamada wuu go-ayaa oo wax laysugu tari maayo aniga nasabkayga iyo sababkayga mooyaane bu nabigu sal alay slam yani waxa weeye riwaayo kale waa sihli xidhiidtinimaday yani dadka aniga ila xidhiiday ama addoommada uu xoreeya sabab ahaan xidhiirka ula leh ama dadka nabiga la dhashay sal lay slam ee iimaanka ku geeriyooday rasuulka sal lay slam shafaacadiis si khaasay shafaacadiisa uleeyay maxaa yeele waa aalu beytkiisa marka nasabka nebigu isagu ma go-ayo laakiin inta kasoo hadhay oo dhan maalinta qiyaamada nasab wax tari maayo waa go-ayaabu rasuulkeen l salawatu rabbi waslamu caleyh iskaba dhaaf goyda inaad wax ka sugto iskaba dhaaf dadka ugu horeeya maalinta qiyaamada aad ka cararayso waa dadkii xigaalkaaga hawa waa xigaalkaagii unbaabad ka cararaysa war aaway soonigii shalayso dagaalka iskula jifnay war aaway soonigii shalay isku ciidanka aynoo ree hebel ku wada duulaynay war aaway wixii inaga dhexeeyay adduunka maya isma dhaqaanaa lagu leeyay maanta shalay ma aha adduunkiina lama joogo xaalad kalaad timid beri baad iga tahay anna beri baan ka ah isma taqaana yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih waxaad ka cararaysaa walaalka hooyada ilmahaagii aabbaha kulligood waad ka dhuumanaysa markaad aragto luuq baad gelaysa oo aawayso dadkaad salaysa islahaydeen maama wax isla qabataan ya war maxaad u carari maad wax isla qabsidoo macnaha waxa weye meel ku wada duushaan oo yani ajirka isu hurtaan oo maad wax isla qabataan ma jirto likulli imri'in minhum yawmaidin sha'nun yuqni ruux walba maalinkaa arrin mashquulisa u taalo ma jirto waxba lagugu qaban maayo maanta waa lagugu dangaadhayaa laakiin berrita warkeedu ma jiro maanta ree hebel baynu nahaye waxaa lagu leeyahay war dhaqaalo soo ururi dhaqaalo soo ururi reerkii baa la hayaa gobolkii waa lagu soo duulay dhaqaalo soo ururi waa lagugu meel gaaray waxaa lagu leeyahay haliyey baa tahay geesiye mujaahid baa tahaye kaale dagaala waa dagaalamtay waa lagugu meel gaaray laakiin adiga iyo iyaga markaasa isugu kiindambaysa kii madaxda ahaayee kugu meel gaaray qabiilkii aada u halgamaysay dhaqaalaha ku bixinaysay markaasaa isugu gadamaysa haba yaraatee waxay kuu tarayaan adiguna waxaad u tari karta iyaga dartood baadna u dambaabtay ayagaa dhibkaasoo dhan lugta kuu geliyey madaradoodaa marka ka badan manfacada ay ku geysanayaan yawaddu lmujrimu law yaftadii min cadaabi yawmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican uma yunjiih ciyaar ma taalla maalinkaa meeshaas mujrimka dembiilihii maalinkaa wuxuu jeclaanayaa cadaabka ilaahay inuu naftiisa kaga furto wiilashiisii saaxiibkii waaxaadkiisii walaash walaalkii iyo igaalkiisii qaraabadiisii soo dhowayn jirtoo dumi jirtay kuwaa inuu isku furto oo iyaga inta naar la geliyo isagu uu fakaduu jeclaanayabu rabbi subxana wa tacala maalinkaa waxaa tamaninu ilaahow qabiilkayga oo dhan yaa naar ku xareeyo ariha umifakiya laakiin miyaa lagaa yeeli war lagaa yeeli ma macnaha aayaduhu waxay sawirayaan sida aadan ugu tashanayn berrita ree hebel baad wax ku noqon berrita ree hebel baad wax ku noqon haba yaraatee ka rajago bal iskaba dhaafe faankan aad ku faanayso ree hebel baan ahay yaa ilahay kugu cadaabaya subxana watacala xadiis saxiixa oo sheikhu lalbani caleyh raxmatullahi uu saxiixiyey nasaa-i iyo bayhaq ay soo saareen iyo diya fi lmukhtaara ubay ibnu kacab baa xadiiska laga warinayay wuxuu nabigu yuri sal lay slam intasaba rajulaani calaa ahdi muusa nabi muuse waktigiisii laba nin baa isu nasab sheegtay nasabka isugu faaneen nin baa abtirsado wuxuu yidhi ana fulan ibnu fulan xataa cadda tiscatan faman anta laa umma laka anugu waxaan ahay bui hebel ina hebel baan ka ahay ina hebel baan ka ahay ina hebel baan ka ahay ilaa uu toban tiriyo ee adugu hooyadaa waa-e yaa tahay bui hooyadaa waa oo hooyo hehelina adugu yaa tahay bu bal abtirs kii labaad wuxuu yihi ana fulan ibnu fulan ibnu lislaam waxaan ahay buui ina hebel ina hebel hebel baan ahay ina hebel baan ahay islaamka ay dhalay aabbaha saddexaad ama labaad ina islaam baan ahay wuxuu rasuulku yuhi sal lay waslam faawxa allahu ilaa muusa labadaa nin markay isu faaneen nebi muuse alla u waxyooday wuxuu ku yidhi an qul lihaadayni lmuntasibayn labadaa isu nasab sheegtay ee labadaa mid walba nasabkiisa ku faanay waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi muusow ama anta ayuha almuntasibu ilaa tiscatin fi nnaar fa anta caashiruhum fi nnaar tobanka sagaalka ninka kuma ku faanayo sagaalka ab aabba ninka ku faanayo waxaad tidhaahdaa sagaalkooduba naartay ku jiraan adiguna naartaad ku tobnaysaa amaa anta ayuha almuntasibu ila snayni fi ljanna ninkaagan laba ku abtirsaday jannada ku jirowna fa anta haalisuhumaa fi ljanna jannada ayaad ku saddexaysaa waa maxkamadda ilahay subxana wa tacala sooma arkan marka ina hebel baan ahay oo ree hebel baan ahay oo halkaasaanu ka soo jeedin oo intaasaanu wax soo dilnay oo waxbaanu soo kharibi jirnay oo kanaanu nahay intii wax soo kharibi jirtay soo naarta la geli maysa ya waxaad tidhaahdaa anigu waxaan ahay hebelkii ina hebel ahaa ruux muslimana waan ahay soo kuguma filna abilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakaruu biqaysin aw tamiimin reer tamiim iyo reer qays markay ku faanaan anigu ina islaam baan ahay somaartan anigu adigu yaa tahay ina islaam baan ahay weligaaba adigu ree hebel baan ahay ree hebel baan ahay xaggaan ka soo riday xaggaan ka dhacnay ku laakiin anigu ree islaam baan ahay soomaali marka khatarta ay leedahay waxa weeye faankan keliya aad ku faanayso ayaa wuxuu keeni karaa cadaabka ilahay lagu geliyo subxana wa tacala oo sabab ay kugu noqoto odayaashan aad ku faanayso isdaba dhigayso in ay sabab noqon karayso cadaabka ilahi ku gasho subxana wa tacala jannada aad kaga qabto maxaa adiga waxaa ku daba dhiga marka shaqa maxaa kaaga dhiga maa dantaada qabsatid oo danaysatid ya ree hebel baan ahay oo saasaanu idinka fiicnaan jirnay oo weliganaba waanu idinka saraynay oo laandheeraanu nahay oo laangaad baa tihiin oo gun baanu nahay war waxaa maxaa kaa gala adiga ya maxaa shaqoo kaa soo gelaya hadda ilah baan kugu dhaariyay maxaad ka macaashaysaa oo kaa soo gelaya adduun wax ka macaashi maysid aakhirana wax ka macaashi maysid maxaad marka naar ugu geli waxaan macno lahayn naar ha ugeli iska daa yacni abtirkaaga ilaahay kuu jideeya subxaana watacaala dhaqankaagana dhaqan islaam ka dhig kadibna ciddaad hiil iyo hool la garab istaagayso dadka muslimiinta ee diinta ilahay u halgamaya ha noqdo xisbi ilaahay baad ku jirtaa xisbi kale maka gerta alaa ina xizba allahi hum lmuflixuun alaa ina xizba ulaaika xizbu shayaan alaa ina xizba shayطaani hum lkhaasiruun laba xizbi baa jira xizbi shaydaan oo khasaaray iyo xizbullahi oo liibaanay xizbi saddexaad ma jiro xizbigeed ku jirta adiga xizbigee bad xidun ka tahay xizbi ree hebel la yidhahdo miya ma xizbu shaydaan baa mise waa xizbullah cid kastoo baatil isku kaashadayo waa xizbu shaydaan marka xizbigaa ilahay baad xubin ka tahay meel kale ha ku bedelin dadka mu'miniinta baad ka mid tahay ka tirsan tahay waxaa dadka idinka dhexeeyo isku kin xidhona waa diin iyo iimaan baa isku kin xidha saasaa loo baahan xalku marka walaalayaal wuxuu yahay inaynu ogaano mashaakisha iyo dhibaatooyinka kow horta waxa weeye inaynu toobadkeennoon ilahay usoo noqono subxana watacala waa khaldanay ficlan waa khaldanay dad badan bay dabayshu qaaday mawjaduhu qaadeen la khalday waxaa ugu badana ina khaldayna waxaa u badan nin kursi doonayo madaxnimo doon soo saas ma nin kursi doonayo madaxnimo doon ah oo magacan meel ku gaadhi raba ayaa la khalday shaki male ninkaasi markuu meeshiisa gaadho isma taqaanaan kursigaa inuu ku fadhiisto adiga magacaaga ku adeegsado buu doonaya dhaqaalahaagana ku adeegsado nin marka kursi doon oo kursi wareeriyey oo kursi ka lumay oo kursi u dhimanayo majnuunul kursiyi ah ayaa ina waalay oo dad badan horta haadaanta ka uga tilaabsaday oo khatar ina geliyey waa midda koobaad midda labaad wadciga fitnadu markay kacdo oo dhibaatadu ay kacdo dadka ka nabadgalaayo wayadii waxaase aada nasiib xumo u ah runtii bulshada mabda'an kadaata qabyaaladu waa mabda inta badan wuxuu ku badan yahay bulshooyinka iyo mujtamacaadka inta badan nidaamkoodu uu badawigaya laakiin bulshooyinka xadaariga ehe inta badan magaalooyinka soo galaayo ee waxbartaayo wuu ka baaba'a kullamaa ruuxu uu waxbarto waxani waa ka baaba'a somaaliya hadda adduunkan hormaray intiisa badan waxaa laysu raacraacsan yahay mabaadi waxaad maqlaysaa xisbiga shuyuuciga ah waxaad maqlaysaa masalan xisbiga ra'somaaliga ah waxaad maqlaysaa xisbiga qawmiga ah mabaadida xisbigaasaa qancinaya ruuxan markaasuu xubinka noqonay waa bini aadamka hormaray wey mabda mabda baa laysku raacsan yahay ama ha khaldanaada mabdaas ama saxsanaado laakiin in qabiil iyo qabyaalad laysku raacsanaaday oo laysugu hiliyo oo layskula guntadaayay inta badan waxaa sameeya qabaaisha bidaa'iga yani mujtamacaadka bidaa'iga layidhahdee baadiyaha u badan waxaase qariib noqday markii mutacalimkii soomaaliga ahaa ee brofesorka ahaa brofesorkii intaasoo sano darsahayay ee hiiradu hiiradu ka soo baxday siduu macnaha waxa wey tacliin ugu jiray waa hiris xataa tiin baa ka buubay markuu intuu dib usoo noqday saxaradii wax ka qasanahay soo ceeb maa walalaya mas'aladan la yaab kale masaladan wa war mutacalimiintii iyo dadkii aqoonta yeeshay iyo dadkii mustawahan kor ka aaday oo ka kor noqday maxaa dib ugu soo celiyey qashinkii inay qastaan soo wax la yaab lama nin diin baa ka saartay oo ninka diini ay ka saartay oo waxaan diini fahamsiistay oo dhinaca diinta uga baxay maaha inuu kusoo laabto somadar wadaad badan baa hadda dhexdooda haya wadaadka laftiisii kamana nabadgelin wadaad badan baa reerkii la qasanahayo u fatwoonahayo mujaahidiin baa tihiin oo macnaa waxa wey wax walba u saxiixay waa wadaad mid baa wax uruurinahayo oo gurmanahayo reerkii wa wax loo ururida ku hay waa wadaad nin uu sheeganay mid baa mutacalim aho isagana dhankiisa ka gurmanay war ma ahayne waxani wuxuu ahaa intaas alla baday intaa la baday alla ma badin shaydaan baa baday inta shaydaanku baday oo reebaadiyaha ah haddii wixii ku dhaceen mutacalimiin iyo dadkii waxgaradka dadkii diinta laha inay u gurmadaan oo iyagu waxaan ka fayoobaadaan waxan inay ka fayoobadaan laakiin inuu meel walba lagu haystaayo waa ceeb meel walba xataa mujtamacaadkan haddaad dhex timaadeen masalan wax la yaab la waay mujtamacaadkan haddaad dhex timaadeenoo systemkay u nool yihiin iyo siday waxyaalahan uga hormareen iyo haddaad aragteen annaga weli wixii baan qasanayna annaga weli ha meelaha qaarkood waxaa layidhi war hal community ku imaada aan lacag idin siin sooma ma jirta waa ku heshin weydeen so wax jira ma hal communitna u imaada ma jiro waa laydin kari waa war heedhaha waxa weeye danteeni aakhariya dantii adduunba waan u seegnaye waxaan dad baa yani waxa weeyaan dad baa ku ibtilaysane faraha lagala baxo ta kaleen idinku daray waxa weyaan hadalkayga kaga baxayo ninkii meel goobta joogo oo waxaan ku dhex jiro oo ama xabad ridahaya ama dad dilahaya ama wax kharribayahay ama hogaamiye ugu arrinta noocaas oo kalea isaga warkiisa la gelay laakiin midka meelahan oo kale jooga ee qalbiga keliya raalli ka ah say wax u dhacahayaan waa la dembi bimujarad aada raalli ka tahay tasarufaadka reerkiinu samaynayaan inta ay dembi loo qorayo adigana lagu qoray mooryaanka xabadda wada iyo dhuljiifka iyo jiriga xabadda wadaay iyo adigu isku dembi ba oma wax layska yidhi ba maya nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulkeena wuxuu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu caleyh idaa cumilat alkhati'atu fi lardi kana man shahidaha fakarihaha kaman gaaba canha waman gaaba canha faradiyaha kana kaman shahidaha buu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiis xasana wuxuu rasuulku lehy sal alay wasalam gefku markuu dhaco oo dhulka lagu sameeyo ninka goobjoogga ka ah meeshuu khaladku ka dhacayo laakiin qalbiga ka karaahaysanayo waxna aan ka qaban karin kaasi wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo ka maqan oo kale ninka meesha wax ka dhacayaan ka maqan laakiin qalbiga raalli ka asay wax u dhacayaanna ninka goobjoog ee arrinta samaynaya buu la mid yahay buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ya intii xoola uruurisay warkeeda iskaba dhab ninkii tala gudbiyey warkiisa iskabada midka meeshan fadhiyo ee dibadda joogeen laakiin qalbiga raalli ka ah reer hebel baa magaaladooda la qabsaday alxamdu lilah duulay reex wel baa lagu duulay alxamdulilah magaalo heblaha la burburiya alxamdulilah mujarad aad qalbiga raalli ka taho la dhacsan tahay ayaga samaynaya adigu isku dambi baa ti saasuu rasuulkan ilahi salawatu rabbi waslamu aleyh wixii dheeraadka ee macnaa siyaade ama tale aad gudbisay ama dhaqaale aad ururisay iyadu waa meesheed waaba ka fiican kitaab midaasi macna maxaa yeele qalbigii ridihii qalbigaaba laiswa hisaaba walaalayaal marka xalku waxa weeye aynu toobad keenno ilaahay usoo noqono subxaana watacala allah baa quluubta isu geeya oo kulmiya shalayso waxaa isku keendire wuxuu ahaa oo ina kala geeyey macaasi iyo dunuub aan gallay beh maxayna nabigeenu wuxuu leeyahay labo wada joogtay oo kala tag tahay ma ay jirto ilaa macsiyo ay galeen baa kala geysa buu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh jacaylkii iyo walaaltinimadii iyo qarannimadii iyo wada jooggii iyo waxaa dilay macaasi iyo dunuub aan gallay xalku muxuu noqon karaa allihii aynu khaladka ka gallay inaynu u laabanno oon idhaahno ilaahow waan khaldannay khaladkiina kasoo noqonay adigaana la yidhi waad khaldantaane khaladka haddaad kasoo noqotaan waan idinka yeeli ilaahu soo noqonay ya war haddaad khaldanto soo lama sameyn xidho ya xaal marin miyaa la yidhahda mise maxaa dhii jirta sameyn xidh baa laga dhas meelaas yacni waxa waya xaal baa la bixiyaa soo ma yacni waa la soo noqdaayo khaladkii waa laga soo noqdaa laakin allah subxaana watacaala xaal inoogama baahne ilaahu soo noqonayo qalbigaan ka dhaan u baxay intaa haddaynu samayno waxaan oo dhan si fuga fudud bu ilahi u kala furfuraya subxana watacala dabqableyaal baa ina haysta waa lakala furfuri gumaysi baa inugu soo socdo waa lakala furfuri nacayb baa jira iyo kala jeed ilahay baa iskusoo ken jeeda laakin mid ma laynaga heli karaa inaan toobadkeenu ilahi usoo noqono oo wixii horey dhacayna ka qoomamoono dib dambana inaynaan u samaynayno aan go-aansanno wixii horena qalbigeenu ka gubto sooma wixii horena qalbigeenu ka gubto o ka xumaado wixii say wax u dhaceen shaydaan bay ka timid inaynu ka laabanno marka ka noqonno wixii dambana aynu hagaajino maslaxana ka taliyo meeshii la joogana dadka laisku soo jiido meeshii la joogaba inaad isu timaadaan waxba degme degme iyo gobol gobol idin tari maayo gobol gobol iyo degme degme iyo waxba ku tari maayo war adoo ku tashan kara haddaan maanta heli karo inuu dhulkaygu aan degi karo uu noqdo sacuudiga suudaan soomaaliya kenya intaba inaan wada yeesho oon wada degi karo anoo heli kara ilaahay baan idinku dhaariya caqli miya tuulo keliya inaan isku ururiyo ya soomaalidu meeshay hadda usii socoto waxa weeye adduunkan xagga usii guurahaya ee munadamaadka waaweyn samaysmaya yurub baa samaysmaysa waxaa jiray yani waxa weeyaan ibtixaadkii sofiyeedkaa jiray maraykankaad arkaysaan intaasoo dawladoodoo isu tagay buu ka kooban yahay caalamka ninkii keligii meel taagnaayay tabardarnaa waa la cunahaya ma badbaadahay soomalisaas adduunkii maanta wuxuu ku qasban yahay taxaalufaad iyo bahwadaad waaweyn in lay samaysmaan dawlad dawladdii xataa waa anfici laha annagana xageen usii soconnaa markuu adduunku bari u guuray baynu inoo galbeed u guuray agga usii soconnaa tuuli hible annagaa iskale annaga soo degina degme hible annagaa iskale ma imaan kartaan ummaddaas soomaaliyeed arkaysaan ee yani iyada dhanba tiradooda iska kooban tahay ilaahay baan ku qaartay hal magaalo keliya taa iyaga dhan ku filan ummaddaa isbaad is eber ka dhigt waxay sulaysana aanan garanaynin hal magaalo oo soomaali kamida khayrka ku jira haddii si fiican loo istiqlaalo soomaali o dhan waa ku filan deegaan ahaanna waa u deeqaa khayraad ahaanna waa u deeqaa hal gobol keliya ku filan maxaad sulayseen marka yaa miyaad garan kartaan waxaad sulayseen oo laisu baabiyey nin maanta fasiri kara ma jiro waa un xadiiskii nabigeena sal alay slam aakhiru zamaanka waxaa dhici doona bu nabi sal lay slam inay muslimiintu islaayaan oo la kala garan waayo ka wax dilayana uusan garanaynin wuxuu u dilayo ka la dilayana uusan garanaynin maxaa loo dilaya tii un baa inagu dhaxdo ilahay hanaga tawad aqbalo subxana wa tacala xumaantana ilahi subxana wa tacala haynaga saaro qulubteenana allah isu dubo dhibka dhexdeena yaallana ilahi subxana wa tacala haynaga saaro dad walaalaha allah subxana wa tacala haynaga dhigo dawlad diin diinta ilahay inagu maamushana ilahay noo dhaliyo subxana wa tacala dhibaatooyinkan iyo qurbaha ina haystana rabbi subxaana wa tacala haynaga fududeeyo allah ina xifdiyo hada bilahi tawfiq wsala allahuma waslama ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi waslm